roobab xoogan oo ka dayay xeryaha ladhaab ee dalka kenya ayaa qoysas badan oo qaxootiyaha ku qasbay inay ka guuraan guryihii ay ku noolaayeen iyadoo qaar ka mid ah guryihii qaxootigaasi ay ku burbureen roobab ka dayay xerada dhigaxley ee kaamka dhadhaab xaliime maxamuud nuur oo ah hooyo dhashay toddoba carruur ah dhowaana ka soo guurtay xerada nakafaali ee dalka uganda ayaa qayb ka ah qoysaska ay ka burbureen guryihii ay ku noolaayeen oo ka samaysnaa bulukeeti carada laga hagaajiyey xaliime maxamuud nuur cali aa la yidhaahda ugandaan ka imaaday inshaalah saddex i intaan joogo meel aan ka seenina meeshaana dad ma iga yaqaano wax aan ka seenina ma laha todoba cunugna waa wataa halna hadda umula oola jiraa gurigaana intaa ku jirnaa laba qol bulukeeti ahaan dhisana wadanka makale kaseen anaga labada qol bulukeetiga shan saaca inaga kor imaatay alxamdulilah ilaahay wax managu dhibaateynin alxamdulilah laakiin qololkia iga dume birsadia jiingad ii saarantaha birsadii aan ilmihii kusoo aruuriyay ilaa haddana birsadii biyaa dhex jooga waa ku rafaadsannaaday alxamdulilah ilaahaan rafaadkeena u sheegana waa tahay xaliimo waxaa degtay meel biyo mareen ah marka hore bal miyaadan dareemin in meeshan aysan deegaan noqon karin waa umada aniga maxaan ka ogaad anig waa iska imid ilma ilma haysanayd korsaar maku fiicna ilmahaaga yaa laga ciilciilina oo dad dad ayay kaa fiirinina meeshaan aan u imaaday aan usoo degay qoysna qoys korsaar maku noqon karo dursaala cid ku ahay lacagna ma haysanin rooroor qabqabtaasaan ku dhistay ah haddana waa kanaa xaaladeeda saanay maraysaa wax aan ilmihii aan u karanayo male raashiinkii yar hataa hadda aan keer aan kasoo qaatay bishaanay sanadka bishaanay ii bilaabatay oo keer hadda aan soo qaatay raashiinkiina waa kaasaa biyaha ka buuxa ilmihii waxaan siinayo male wax aan hadda maanta boqol shilin aan isku furanayo aan dhahayo ilmihii wax oo usoo gata xataa katiifadoo yar oo dhulkan ugu fidiis usoo gad aan dhahay xataa ma laha museegeena musee iska xanuunsan waayo waa iga xanuunsan yahay xaggaba xanuuna aaga soo oradnay alxamdulilah rabbilcaalamiin wuxuu ilaahay keenay kheyr waayo xaafadaha ugu badan ee roobabkan saameynta ay ku yeesheen ayaa ku yaala galbeedka dhagaxley iyadoo xaafadahaasina ay saldhig u tahay qaxootiga cusub oo aan haysan guryo iska difaaci kara dhibicda roobka oo aada u xoogan iyo daadad ka imaanaya deegaano ka baxsan xerada sheekh nuur mukhtaar wuxuu qoyskiisa ka kooban yahay afar iyo toban ruux maalmo kooban ayuu ku nool yahay xeryaha marka laga tago barakac ay u geysteen biyaha wuxuu ka wawalsan yahay cuntadii oo siin lahaa carruurtiisa maadaama uusan weli qaadan raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga kale sheekh nuur mukhtaar aalii dhahaa marka maanta waxaan ku fadhinaa biyihii dhahdiis meel aan u kacaynana male maanta berigii waxa waaye waxaan ku fadhi meesha maanta waxaan taaganahay biyi dhahdiisa baan meel taag saarnay marka xataa waxaa tahay joojarihii migiila aan iska saarnay oo walaal aan kasoo qaadana mudda waxaan joognaa meeshana waa bil gudaheeda soon dhexdiisaan imaanay soonkii dhexda imaanay hataa weli kaar ma aan helin aday tolkii walaalaha aan iska dhexgalnay saake baci bilayaana siiyeen meel hadda maantaona oo gacan u taagna male saaxiibka ma lihin meesha weligeena ma imaanin maanta noo horaysa marka he waxaan ku codsanaynaa hayadaha samafalka ah ina oo maanta oo na dhahan walaaloyo waxaa noo gartaan oo wax noo qabtaan aan jecelnahay waayahay shawnur waxaad u sawirtaa goobta aad joogta sida ay tahay dabcan qoyskaaga inta uu yahay qoyskayga waxaa waaya afar iyo toban afar iyo toban qofod aan waa u jeedaa biyihii indhahda ku hayaan afarta koona nagu fadhiya waxaan kalena haystaa aruurnigo oo cunto la-aan nahay biyahan dhex fadhino dalkana dalka dalka dadkana aqoon u dhihin marka waxaa waaye hay-adaha samafalka waxaan ku codsanaynaa in oo dadaha banaanka degan cunta loo siiyo marka oo maanta oonina saas oo kale he dhibaatada lasoo qaado daawo un baahanay aruurta daawo qaar way xanuunsan yihiin daawo ma haysto roobabkan oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka da-ayay xerada ayaa si guud u saameeyey qaxootiga iyadoo ay adag tahay in bulshada qaxootiga ah ay isaga gudbaan xaafadaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab horta magaceeda cumar maxamed cumar waa marka alxamdulilah ilmihiin hadda anaa xamaalan jiray hadda waaba las dhex fadhiya marka meel laga xamaashimal magaalada way xaran tahay rooba ka do-eba meel walba xareedaa degan marka alxamdulilah waa las dhex fadhiya wax hadda lahaayo ma jirbo wax ilmaha lagu shiida maba lahaayoba cuntadii malagoon karo qaali ay noqotay marka wax hadda loo gal karo ma jiraan marka shaq la-aan waana haysaa haddaa ilmaha anaga uxmaalinayna waxaan hadda lahaayna ma jira ugu dambayntiina qoysaskan biyaha ay dhex eegaagaan gurihii ay ku noolaayeen ayaan helin wax gargaar ah tan iyo bilowgii bisha ramadaan oo roobabkan ay ka curteen guud ahaan gobolka waqooyi bari waxayna qaarkood dulsaar ku yihiin qoys kale oo qaxooti ah oo ku nool xaafadaha ku yaala dhulka sare oo aysan saamayn ku yeelin karin roobabka ka da-ay xeryaha cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab